waxaa sare u kac xooggan laga dareemayaa qiimaha la iibiyey hilibka geela taasoo sababtay yaraanshiyaha geelii la keeni jiray suuqyada magaalada beledweyn kiilada hilibka geela ayaa maraysa qiimo dhan toddoba doolar iyo bar halka markii hore la iibin jiray lix doolar ilaa iyo shan doolar iyo bar qaar ka mida ganacsatada iibiyey hilibka geela ayaa raadiyow beerula uga waramay qiimaha la iibiyo iyo waxyaabaha sababay sare u kaciisa marka la qalo waa la miisaamaa neefka intuu kaa gadan yahay waa qaymaynaa inta badanaa marka asaaba lix doolar lacag dheeri naga gadan marka annaga lix doolar iyo shan iyo bar iyo ma gadi karno lixda doolar waa diidaynaa haddaad diidnane dadkiina ma awoodaan lix doolar ka badan lix doolar ay ku rabaan waxaana sababta eh geeliyou la waay oo reer baadiyaha inta badanaa geel maba soo safriyaba geeliyo xerebixiska eh waa la waay geel oo gedisley ah la keenaa oo inta lasoo gado lacag la sii saar annagana ma awoodno gedisley neef inta lasoo gado qaymo laga soo sii geela marka hor raqiiska ahay annaga lix doolara noogu badneed hadduu ilaahay kuu diidan keelada lix doolar shan iyo bar shan xitaa dadaa xitaa koleytaba dadka way ka warqabaan xitaa inay galabadii inay iska umaadaanay kiilo afar doolar dad iskaga raadinaa iska jirta waxaasna hadduu ilaahay kuu diidan arrinkaasaana keenaayo in oo saas uu noqdo hadda toddoba toddoba iyo bar oo weliba dadka awoodin oo aan dadkii aan isku nacni asatan qolada macnaha kawaaleyda ee daraawiishta lama keeno waagi hor geel waa heli jirnay geela xooggiisa wuxuu nooga imaan jiray waqooyi haddana waqooyi macnaha geela fiican kama imaado geela kaleo koonfur nooga imaadane badanaa lama soo safriyo hadda roobka markuu daay xayroo beenaha oo geeli macnaha roobka laga ka bixi karaa la keenay macnaha suuqa la keenay mana la gedi karo geeliga waa qaali awal keelida hilibka waxaan gadi jirnay lix doolar hadda waxaan gadnaa toddoba toddobai bar sideed qof walba suu awoodo marka sare ku casaa jiro dadku macnaha lacag ma haystaan anagana suuqii xoolihii waa qaali dadkii keeno hadduu geeli qabuu yahay annagana ummadda waa qaboojinaya laakiin geeli waa kacsan yahay annagana ummaddii qiimahan raa inana siina ku qasbana wallaahi bulshadana dhib ku yahay dadku dalniin waay wax ma haystaan sababtoo qof waxaa arkaysa lix doolar awal dhib ku ahayd haddana gadahayo si kastaba ganacsatada iibiyey hilibka geela ayaa waxa ay dhib badan kala kulmaan helitaanka geela kaasoo kasii yaraanaya suuqyada magaalada beledweyn